bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee idaacadda isnaay qodobada caawa wararkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka jaamacadda joobkey farcida jowhar oo sheegay inay wadaan qorshe ay ku bilaabayaan shahaadada master digriga xildhibaanada hirshabeelle oo ku baaqay in loo gurmado qoysaskii ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle sare u kac dhinaca qiimaha xoolaha nool oo laga dareemayo seelada xoolaha magaalada jowhar wararka dibaddana caawa waxaad ku dhagaysan doontaan boqorka sacuudi carabiya salmaan bin cabdixasiis oo markii ugu horeysay haweeney u magacaabay xil wasiir mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa salaaso taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha may sanadka labada kun koiy labaatanka warka waxaa soo saaray cusmaan cabdal cusmaan waxaana halkan ka akhrin doona anigoo cabdixasiis xasan macalin maamulka jaamacadda joobkey farceeda magaalada jowhar ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku bilaabayaan shahaadada master digriga cabdiweli axmed hiloole ayaa faahfaahinaya warkaasi waxaa jiro arday badan oo ku nool magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle kuwaasi oo bartay heerka koowaad ee jaamacadda islamarkaana doonaya inay bartaan heerka labaad balse aan awoodin in dibadda ay ku soo qaadaan master digree cabdirasaaq cali maxamuud oo ah kusimaha maamulaha jaamacadda joobkey ayaa tilmaamay inay wadaan qorshe ku aadan sidii jowhar ay uga hirgeli lahaayeen xarun ardayda ay ku bartaan heerka labaad ee jaamacadda hadda jaamacadda kambasada ama labada xarun oo jaamacadda waxaan bixinaa daraasada koowaad oo loo yaqaano bajular digriga waxaan xafiiskaas oo noqon doonaa daraasada labaad oo master digriga qofka marka uu bajular ka dhammeeyo ardayga uu ku darsan doono master digriga oo takhasuska labaad ee shahaadada bajularka ka sareysa ah marka xafiiskaas wuxuu soo kordhinayaa in dadka magaalada ku nool ee fursadaha waxbarasho ee qaybta mastarka ee maxaa la dhahaa waaye inay si fudud ay ku helaan haddii ilahi raali ka dhaqdo cabdirasaaq oo hadalka sii wata ayaa sheegay in mar walba ay xoog ka saaraan tayada waxbarashada jaamacadda joobkey si loo helo arday leh aqoon heer sare ah waxaa jaamacadda joobkey u taaganta waxay tahay inay kuwaalatiga iyo tayada maxaa la dhahaa waxbarasho ee dalka inay maxalla ka qayb qaadato sidii sare loogu qaadi lahaa waad dareemi kartaa waddanka oo waddan maraaxilo badan oo culeys badan soo maray waxaana bahdayna waxbarasho aan rajaynaynaa in waxbarashada ugu sarreysay ugu fiicneed inay maxaa ladhaha aan samayn haddii ilahi raali ka dhaqdo maamulka jaamacadda joobkay farceeda jowhar ayaa wado dadaalo wax lagu barayo ubadka ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle mahadsanid cabdiweli sare ukac dhinaca qiimaha xoolaha nool ayaa laga dareemayaa seelada xoolaha ee magaalada jowhar maryamo sheekh cabdi ayaa warkaasi noo eegeysaa labadii toddobaad ee ugu dambeysay seylada xoolaha lagu iibiyey ee magaalada jowhar ayaa laga dareemayay xoolayaraan kadib markii ay kala guureen xoolodhaqatadii iyagoo roob raacay xilliga guga sidoo kale waxa ay qaarkood ka barakaceen goobihii ay deganaayeen kadib markii fatahaado ay galeen guryahooda iyo beerihii daaqa u ahaa xoolaha muuse xuseen jilaal oo ka mida ragga suuqa xoolaha ku tiirsan ayaa redio isnaay u sheegay isbedelka ku dhacay xoolaha labadii toddobaad ee ugu dambeysay iyadoo markaasi aysan imaanin xoolo badan saylada xoolaha jowhar beryahan isbedel deg dega ayaa ka dhacay sida aan ku arki jirnay suuqa xoolaha awal normaal ay ahaan jireen hadda waxa waaye waa qaaloobeen meel ay soo maraan waa la waayey wadooyinka waa xirmeen biya fatahaada waaga dhaceen neefkii la iibsan jiray awal laba milyan oo lacag ah hadda waxaa la iibiyaa saddex milyan iyo dheeraad kuwa sugantada waxaa la iibiyaa laba milyan iyo shan boqol kuwa kusiixa waxaa la iibiyaa ilaa milyan iyo sideed boqol waa ariga markaan kaaga hadlayna geelba warkiisa iskaba daa meeluu soo maro la-yahay sida marka lo-da aan ka hadlayno irmaanka eh oo ilmaha wadata waxaa la iibiyaa labaatan milyan ilaa sideed iyo toban milyan ilaa lix iyo toban milyan ugu yaraan idaha mawaaweynka ee xamar loo qaado waxaa la iibiyaa ugu yaraan hal boqol doolar ama malyan laba milyan iyo laba boqol laba milyan iyo saddex boqol meelahaasaa la iibiyaa kuwa ku xiga waxaa la iibiyaa sideetan doolar toddobaatan iyo shan doolar meelahaasi la iibiyaa xilligan oo kaleeto waxaan heli jirnay xoolo aan qalno maadaama bil ramadaan lagu jiro meelay soo maraan waa lawaay hogo hogo waa xoolihii wax guuray iyo wax oo aanba soo socon karna waddooyinka aan soo mari karay noqdeen aad iyo aad bay u qaaloobeen meel hadda wax laga keena ma laha waxaana jirta in wakhtiyada rababka uu hor leeyahay inay xoolodhaqatadu u guuraan hadba meelaha laga sheego daaqa taasi ay u sahmiyaan meelo baad iyo biyo ay ka heli karaan xoolahooda xoolodhaqatada waxaana jira in xilligan soonqaadka ah ay xoolo badan soo gelin saylada iyadoo dad badan ay ku tiirsanaayeen kuwa markaasi iyagu ka ganacsada ee usii dhoofiya magaalada muqdisho kuwa saylada dhexdeeda iyo kuwa sidoo kale ku iibiyo saylada xoolaha oo qala xoolahaasi islamarkaana ka raadiya nolol maalmeedkooda aadbay umahadsan tahay marame sheekh cabdi bal markaana xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku baaqay in loo gurmado qoysaskii ku barakacay fatahaadaha webiga shabeelle xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta tuulooyinka moyko iyo baarey oo ah deegaanada ay kasoo bilowdeen fatahaadaha xoogan ee karkaarada jabsaday iyadoo qoysas badan ay ka barakaceen tuulooyinkaasi waxaana weli jira cabsi xoogan oo ay qabaan qaar ka mid a tuulooyinka teersan jiinka webiga qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka warbixiyey xaaladaha ka jira tuulooyinkaasi iyagoo sheegay in dhammaan dhulbeereetadii xilligan beerna ay baabi'iyeen fatahaada webiga shabeelle waxayna ku baaqeen in si wada jir ah looga qayb qaato gurmadka qoysaska uu saameeyey fatahaadaha webiga
waxaan aad iyo aad ugu xunnahay xaaladda ay ku sugan yihiin walaalaheena runtii aan anagana aan nahay mas-uuliyiintii oo markaasi ayaga u idmadeen inaan xilkaa u qabano runtii dhibka waa idinla qaybsanaynaa murugadan waa idinla qaybsanaynaa runtii walaalihiyaa sheegeen xildhibaanadeeda qaar runtii waxaan halkaan baaqa ugu diraa dhammaan ganacsatada ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan jowhar iyo hay-adaha daneeya barnaamijyadan fatahaadaha iyo deeqbixiyaasha walaalihiin waa ujeedeen xaaladda ay ku sugan yihiin maanta waa maalintii gacanta liska qaban lahaa taasmadaan meesha ay baxo waxaan baaq u dirayo ummadda soomaaliyeed qof kasta oo maxay dhahaan ibni aadan lima ku jirto buuqdaas waxaan loo baahaya inaan garabka las qabsado buuqdaas laga shaqeeyo mid nin shaqsi u taala ma aha waxay u taalay reer gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan reer hirshabeelle sida ganacsatada maxay dhahaan siyaasiyiinta maamulka gobolka inaa gacanta las qabsado arintaasiiti maxay dhahaan si gacmo siman looba qaado dhibaatooyinkaasi tilaayo hortago mid nin shaqsi u taala ma aha
anagoo ku hadlayno dhammaan xildhibaanada dowladgoboleedka hirshabeelle waxaan aad iyo aad aan aga murugaysannahay masiibadaanay lama filaanka ah ee sida degdega ah ee ugu habsaday tuulooyinka baarey iyo moyko
tuuladaas fatahaada ka baxday waxay ahayd midaan la filayn dhibaatada meesha ka dhacdayna waa midaan lasoo koobi karin oo dadkii meesha deegaanka ku ahaay wax ay kala baxeen ilaa hadda ma jirto oo hantidoodii ahaay raashin ha noqdo dhar ha noqdo guryo ha noqdo wax kasto nafsadooda keligay kala baxeen waxaan dhihi karnaa waa masiibadii ugu weyneed ee ku habsatay tuuladaas esel waxay ahaa jirtay biyaha soo socdaa la dhihi jiray waana laga taxadiri jiray oo wixii markaas laga baxsan karaa laga baxsan jiray laakiin hadda midaan baariga ka baxday waxay ahayd mid kidis ah oo webiga maalacadey ayuu biyo keenay si fudud ayayna biyihii islamarkiiba isugu wareejiyeen tuuladii oo waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol tuuladii way biyeysantii dadka shacabka ahayna waxay kala baxeen ma laha sidoo kale isla haweenkaas tuulada mooyka ayadana waxaa ka baxday boq kale oo ayadana saameyn ballaaran ku yeelatay qaar ka mid ee xaafadaha hantoodaag iyo wadadii isku xiraysay magaalada johor iyo xamar cabsida ugu weyn ee xilligan ayaa ah roobka guga oo hadda curdan ah iyo webiga oo biyo badan soo wada in ay isbiirsadaan waxaana sidoo kale jira khasaare xoogan oo dhinaca beeraha ah waxaana go-ay dhulbeereetyo badan oo dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaar ah waryaheena maryame sheekh cabdi
dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacaya markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu firino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubucuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaaliya baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya mahadsanid maryama halka warkaasi aad kala socotaan waa radio isnai jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana wararka caalamka boqorka sacuudi carabiya salmaan bin cabdicasiis ayaa markii ugu horeysay haweeney u magacaabay xil wasiir boqorka sacuudi carabiya salmaan bin cabdilcasiis ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha halka wakiilka ugu weyn caruurtiisa noolna uu u magacaabay la taliyaha gaarka ah ee boqorka boqor salmaan ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay faysal al ibraahin oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xilkaasi uu horey u hayay tan iyo horaantii ali ibraahin ayaa sidoo kale horey xilal uga soo qabtay shirkada shidaalka dalkaas ee amriko iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta sida ay sheegtay warbaahinta dowladda wasiirka maaliyadda moxamed al jadah ayaa ah si hayaha xilka wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadii tagtay markii la bedelay wasiirkii dhaqaalaha dikrato kale oo ay daabacday warbaahinta dowladda ayaa boqor salmaan wuxuu amiir sultaan bil salmaan u magacaabay la taliyaha gaarka ah ee aabihiis amiirka ayaa horey madax ugu ahaa maamulka hawada sare ee sacuudiga isagoo cuskanaya khibraddiisa ah inuu ahaa cirbixiyeenkii ugu horeeyey ee carbeed ee taga hawada sare guud ahaan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkii cabaad kala socoteen radio snai waa ku mahadsantihiin la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda snai ramadaan warkariim